waxaan ku soo dhoweyn doonaa haddii la idhaahdo si uu kelmadda furitaanka isna inoogu raaciyo guddoomiyaha guddida qabanqaabada shirka weelweynta sacad muuse ismaaciil xuseen cumar
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه، waxaan marka hore u mahadnaqayaa ee, salaadiinta iyo hogaanka dhaqanka ee reerka oo nagu sharfay ee, ee, afurkan inay nagala soo qayb galaan waxaa mar labaad aan u mahadnaqayaa dadka kale ee waxgarad kale ee ee- ee haddii alla ku reerka ka soo qayb galay ee, afurkan waan u mahadnaqayaa in yar haddii aan ka iftiimiyo guddida aan ka midka ahay oo tiradoodu ay tahay sagaal iyo soddon siday ku timid iyo sida uu ku abuurmay ay ah, guddidaasi ay ku timid xafladdan iyo qolkan aynu fadhino ayuu ka soo bilaabmay Eh, waxaana marjaca iyagu uu yahay salaadiinta beesha sacad muuse iyo eh, odayaasha mustambeedka ah ee waxgaradka ah ee culimada leh oo halkan intay isugu yimaadeen hamiga reerka sacad muuse ee ah aynu is aragno oo aynu isu nimaadno muddo badan maynaan is arage halkaasuu ka yimid guddida aan ka midka ahay Eh, guddida aan ka midka ahay markaa way isqaybisay oo waxay isu qaybisay hogaamadeedii ay shaqada ku bilaabaysay waajibaadkana la siiyey waxa weeye inaanu u fududayno beesha hamiday ee inay wada hadasho oo isa saamaxdo oo walaalaheeda ay la dhaqan tahay ee jamhuuriyadda somalilan ay isa saamaxaan ku hamiday inaanu u fududayno inay is arkaan oo ay isu yimaadaan madashii ay isugu yiman lahaayeen iyo sababtii ay madashaas ay ku noqon lahayd in laysu yimaado waajibaadkana la siiyey waa kaa waajibaadkii waanu bilownay ee, bilowga iyagaasi hogaankii ayaanu samaynay hoggaan weliba meeshuu qaabilsanaa baanu ugu talagalnay Ee, waxa ugu muhiimsan ee aanu soo halkaa ku soo kordhinaynaa wuxuu noqonayaa beeshu mar haddii sidaa ku hamiday dibad iyo gudaba in ay iyadu isku tashato inay taakulaynteeda la timaado inay iyadu hawsheeda qabsato ee, halkaa waxaanu ugu talagalnay account baanu u samaynay ee, hogaamadu markaa shaqadoodii sidaasay ku bilaabeen waajibaadka iyagaas wuxuu ku idlaan doonaa marka aanu madashaa isugu keenno dadkii ayaanu dib ugu celinaynaa marjaca iyagii marka dadkii isu wada yimaado iyagaa markaa taladoodii gelaya guddoonkooda samaysanaya shirkooda bilaabaya Ee, aniga oo aan hadalka badinaynin mar labaad waxaan u mahadnaqayaa salaadiinta beesha ee na soo sharaftay hogaanka dhaqanka ee na soo sharfay iyo muwaadiniinta kale ee reerka ee caawa halkan nagula afuray waxaan ee, doonayaa inaan ku soo dhoweeyo ee, ee, ee, guddida cidda iga dambaysa inay sharax badan ka sii bixiyaan khaasatan xogeeyaha guddidu inuu sharax badan ka sii bixiyo i- istaraatijigayaga iyo palaankayaga aanu ku gelayno hawshaa fududaynta ah ee aanu reerka u fududaynayno inay shirkaa qabsadaan oo isu yimaadaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaan raxiim u mahadsan yahay guddoomiyaha guddida qabanqaabada shirweynaha sacad muuse waxaynu haddana kelmadiisa sii doonaa siduu noogu shurro hawsha halkaa uga sii wado xogeeyaha guud ee guddida axmed maxamed cumar
الحمد لله والسلام لله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين dhammaan boqorada salaadiinta cuqaasha iyo xubnaha guddiga hogaanka guddiga bahda miidiyaha ee madashan ku sugan waxaan ku salaamaya salaata islaamka qurba joogga xubnaha qurba joogga ee nala jooga ee nagala soo qayb galay shirka waxaan ugu salaamaya salaata islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaantaa kadib guddoomiyuhu halkan hadalkii koobnaad ee soo dhaweyntiisa aad buu umaadsan yahay waxaan jecelahay inaan in kooban oo aan isu dul maro waxoogaa faahfaahina oo bal shirkan sacad muuse iyo marxaladii uu soo maray iyo go-aamadii ay gudyadii kala dambeeyey ee salaadiintii ay ka dhaateen aasaaskii guddinkani see ku timid ay kusoo abuurantay iyo halka maanta aan joogno madashan maanta wixii ka dambeeya iyo halkan uga socon doono inaan inaan waxoogaa dul maro guud ahaan horta waxaan doonayaa bal inaan dadka badankiisa xasuusiyo taarikh dadka soomaalida shir waxaa la idhaha reernimadu waa ururka aan la kala lahayn reernimadu waa ururka aan la kala lahayn oo haddii aad isku magacooda ku wada baxo ku wada abtirsataa reer qof kasta wuxuu odhanaya anu reer hebel baan ahay si haddaba dadka soomaalidu ay dhaqankooda iyo hogaanadooda u kala ay urursadaan oo ay u nidaamsadaan waxay u samaysteen nidaam dhaqan oo maynu aqoon nagu dowladnimada iyo istraktaradan maynu aqoon markaa laakiin nidaam dhaqan baynu naqaanay oo dadkeenu ay naqaanay markaa waxay u samaysteen nidaam dhaqan oo ah suldaan caaqil jief caaqil ayay u samaysteen taasi waxa weeye waxay yareynayeen ama ay ku yareynayeen inuu reerku hoggaan yeesho khilaafaadka reerkana la ururiyo oo waxaa faraqa u dhexeeya reerka la ururiyo haddii kale qof kastaa intuu meel istaago odhaya anuu reer hebel baan codkiisii ku hadlaya haddii qof kastaa cidna odhan maysid reer hebel ma tihid laakiin waxay u samaysteen xakame iyo wax lagu xakameeyo arrimaha noocaasa oo ah nidaam dhaqan oo maamulo hoggaaneed bay u samaysteen oo ah in ay structurekaasi kale ama hanaankaa kala duwan ay ku soo ururiyaan oo ay ay yidhaahdaan maqrata ilaa halka ugu sarraysa suldaanka ay gaarsiiyaan oo talada inba ay qeyb u daayeen oo yidhahda halkaa waxaale halkaa waxaale halkaa waxaale intaa haddaan kaga baxo inta dhaqanka soomaalida iyo qaabnololeedka beel beelaha qabiilnimo ay ugu nool yihiin shirkan aan maanta uu fadhino qabanqaabadiisa iyo wuxuu soo maray marxalado ka duwan guddiyo iskood isku magacaabay baa jiray khilaafyo fara badan baa ka yimi salaadiintu waxay ku adkaysteen oo ay ka dadaaleen ilaahay jasaaigooda ha siiyo in ay ka dadaalaan inaan shirku lagu qaybsamin oo aan laba shir belasha u qabsoomin oo ay shirquna ku soo ururiyaan arrintaa dhinac kasta gobol kasta way ugu fadhiisteen dadan aan anayna garramaan ahayn bay la garrameen ay hor fadhiisteen si ay u soo dhoweeyaan xalka ay meel ugu soo ururiyaan waxaan mar kale xusayaa halkan guddigii iskeed isku xilqaantay ee odayaasha ahayd ee guddigii turxaan bixinta ee ka gurmatay markay arkeen in salaadiintii ay arrintii ay aada iyo aada ay meel adag ula marayso in ay ka gurmadaan si ay iyaguna ay u xoojiyaan fikirka saliimka ah ee ah in beesha ay u qabsoonto shir keliyihiin guddigaasi waxay isku dayeen inay dhinacyadii isku hayey afkaarta shirka ama guddiyadii ku iskoo isku magacaabay ha ahaato ama guddiyadii kale ka soo horjeeday ha ahaatee arrintaa diidana ha ahaato in ay bal afkaartooda ururiyaan ay meel isugu keenaan oy dhegaystaan si ay u soo saaraan fikirka saxda ah guddigaasi waxay soo saareen go-aan ay leeyihiin marjaca ugu dambeeya ee talada beesha lagu ururaya waa salaadiinta shirka beeshana waxaa ka talinaya salaadiinta beesha iyagaana hadday guddiyo soo magacaabayaan iyo haddii ay shirka qabanqaabinayaan sidaa ay ugu talagaleen iyagaa iyagaa ka talinaya ay guddigaasi go-aankooda ugu dambeeya kusoo saareen guddigaasi go-aankii bare kusoo saareen salaadiintu shir bay galeen guddi soddon iyo sagaal qof ah oo tusmaysan ayay soo magacaabeen oo tusba kusoo magacaabeen guddigaasoo maanta badankeeda iyo xubnaheedii hoggaanku halkan fadhiyo guddigaasi waxaa la siiyey mawaadiic iyo wax ay qabanayaan maanbeyd ama wax ay qabanayaan hawl hawl ay qabanayaan baa la siiyey waxaa waxaasaad qabanaysaan saasaa u shaqeynaysaan saa ushaqeynaysaan marjiciina ugu sarreeya markasta aad idinku abfuudeeyaha utihiina waa salaadiinta saasaad wada shaqeynaysaan guddigaasi hawl badan bay galeen waxaa guddigaasi anu aan ka mid ahay ay ku dadaaleen inay sameeyaan bal hanaankii maamule guddiga horta xeer hoosaadkii guddiga ay ku shaqayn lahayd qaabkii ay salaadiintii wada shaqayn lahaayeen iyo guddigu waxaasoo dhan in madasha iyo qabanqaabada taakuleeta waxay u baahnayn kharash iyo ama adduun maaliyad u baahnayd in la diyaariyo waxaasoo dhan way soo diyaariyeen guddigu waxaa kaloo ay diyaariyeen guddigu inay sameeyaan akoon xisaabeedkii lagu subi lahaa xisaabta maaliyada guddiga shirku inkastoo ay salaadiintu ay ka hadli doonaan mawaadiicdooda faraha badan leh haddana waxaan leeyahay guddigu ilaa halkaa markay soo martay waxaan laakiin leeyahay xusayaa waxaa igu maqaalo ah nimankii guddigii hore ee ismagacaabay iyagu inay weli haddaa ay ay suuqa marayaan ay leeyihiin guddi baanu nahay waxaan leeyahay qofku hadduu ka daacad yahay sheegu ay hayay guddigani waxay u taagan tahay in ay mar kasta suurtogeliso qabsoomidda shirca beeshu yeelato sacad muuse oo ay ka maran tahay siyaasadeed hadday lilaahi idinka tahay baan leeyahay oo aad fikirkaanala aaminsan tihiin oo aanay waxba idin dheereen kan madashan lagu dhan yahay waa sare kusoo biira laydinkama lehe waxaloo waxa idinka hor joogo inaad ka qayb qaadataan meel baad meesha madashu halkii aad tidhahdeen baa la yidhi halkii aad qaadateen baa la qaatay muddadii aad qaadateen baa la qaatay ninka laakiin waxaan la yaabanahay mar labaad le shir baan qabanqaabinaya ee sudaankiisii caadalkiisii iyo odaygiisii diidan cidda uu shirka u qabanayaan horta la yaabanahay shirka intanunbaa imanaysa hogaankii beeshu waa ka halkan fadhiyaa haddii shir la qabanayo beeshu yeelanaysa intanunbaa soo fadhiisanaysa oo hogaaminaysa nin kale shir baan qabanqaabinayaa ee diidan intan cidda u qabanayaan ma garanayo waxaan leeyahay hadday idinka daacad tahay oo aad dhab idinka tahay oo run idinka tahay oo waxba idin dheerayn shir baanu qabanaynaa kan weeyaan shirkii la qabanayay kaaleya baan leeyahay cid idinkama lehe intaa fariintaa qoladaasaan u dirayaa waxaana leeyahay tafaraaruqa ha laga yarayo beesha waxaan ka ordaynaa waa tafaraaruq midnimaan raadinaynaa haddii midnimo la waayo waxba ma soconayaan shirkuna sidiisii buu qabsoomayaa mar labaad waxaan salaamayaa salaadiinta iyo boqorrada cuqaasha iyo hoggaanka guddiga iyo xubnaha guddiga waxaanan leeyahay aad baad umahadsantihiin accountka haddaan idhaahdo loo furay waa saddex kun lix waa three six one one five waa saddex lix hal hal shan numberkiisu waxa weeye oo dahabshiila waa saddex lix hal hal shan waa saddex lix hal hal shan oo dahabshiila accountkaas ganacsatada beesha qurba joogga waxaan leeyahay beeshii haddii laydinku yidhi way iskuma khilaafsanin maanta waa aragtaan halkaa waxaa la yidhi nink indhihii waxaa indhagooy indha arkaan bay ilkagooyaan solaadiintii beesha uqaashii cidi kama maqnaa shirkii sidiisii baa loo qabanayaa halkiisii baa lagu qabanayaa hogaankii loogu talagalay ee xaqa u lahaa inuu hogaamiyo hogaaminaya waxaan leeyahay accountka cid kasta oo danaynaysa qabsoomidda shirka accountka ha lagu soo shubo wixii aad maaliyad ugu talagashay ama aad dhaqaalo ugu tabarucayso shirka waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
u mahadsan yahay xogayaha guddida qabanqaabada shirweynaha beesha sacad muuse haddana waxaanu kelmadiisa siin doonaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee guddiga siduu kelmadiisa uga yidhaahdo cumar yuusuf soo dhow
bismillahi alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin salaadiinta iyo boqor- boqorada iyo guddida dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaa haddaan ka gudbo xogeeyuhu sida uu sheegay waxa weeyaan arrinkan maanta waxa weeyaan arrinkii shirka lagu qaban qaabinayay shirkuna waxa weeyaan shir dadka oo dhan ka dhexeeya waxaa loo baahan yahay hadday inay naga maqnayn inay kusoo biirto annagu goor walba waxaan u taaganahay inay dadka shirka u khuseeyo ee beesha sacad muuse ay ka soo wada qayb galaan sidaa la sheegay halkii la qaatay ee la isla gartay ee musdambeedka iyo salaadiintu ay ku teliyeen ayaanu annagu ku taaganahay waxaananu leenahay hadday cidi naga maqan tahay ha ka soo qayb gasho dadkuna isku duubnidu wax ku noqdaa laakiin haddii la kala tafaaraaqo waxba lama noqdo waxaanu diyaar annagu u nahay cid kasta oo naga maqnayd inaanu soo dhaweyno waxaanan soo waxaana leeyahay dadweynaha beesha kugu abtirsaday sacad muuse guday iyo dibad ciddii joogtaa akoodkaa la sheegay xoghayuu sheegay baa lacagta lagu soo shubayaa halkii shirka loogu talagalay ee mustabeedku ku dhawaaqay baa lagu qabanayaa muddada la qabanayaana waa tii hore sidaasaanu leenahay ha lagu talagalo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
وماسي يا عمر وعن إن شاء الله تعالى سكن مثل سيدنا قدومي كحيين كلمات حسن إسماعيل سكن مجر جيدة هذا ماشي
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan wixii faahfaahintii waxaa bixiyey guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xogayahoba reeqadkii halkan looga lahaa anigu wax badan ku dari maayo waxaa kale oo halkan loo yimidin inay tahay in la ogeysiiyo dadweynaha beelaha sacad muuse dibad iyo gudaba inay ogaadaan guddida halkaa ka fadhida iyo salaadiinta ay amarkooda qaadanayaan waddadii ay mareen in la wada maro anigu guddidii hore ee ugu horreysay waan ku jiray haddana waxaa la yidhi laba tallaabo dhexdooda talaa ka dhalata midna way jirtaa waxaan u arkay anugu markaa baalkan aboorka la yidhaah dundumada habeennimuu sameeya habeennimada wuxuu samaynayaa shaba waxaa la yidhi madobe lama looma fiirsane waxbuu qarinayaa wuxuu qarinayaa waa maxay wuxuu ka sameeyaa dundumada ciid cad iyo ciid cas iyo ciid madow saddexdaa ciidood dashood cid baa qaabilsan ciddaasuu ka qarinaya marka anaga sirka iyagii hore wuxuu ahaa aboorkaa dundumada sameeye habeennimada halkaa markay maraysay ayaa waxa waay waxaa soo baxdaa dundumadii oo dheeru baa la arkaa ay dabaylihii qaabilsan arkaan dabayl cad baa timaado inteediin bay la baxdaa dabayl casina way timaadaa inteedii bay la baxdaa dabayl madoobina way timaadaa inteedii bay la baxdaa mar qurunbaa dumdumadii cirka la eegado dhulka la siman la arka oo damtili gebigeeda baaba noqotay guddiyaha aan ku jiray anigu iyo sida waxu soconeen salaadiintii baa naga dhex toostay salaadiintii baan soo booday oo ciiddii cadayd barbarbay la baxeen caaqiladuna tii casayd bay la baxeen waxgaradkiina tii madoobeed bay la baxeen guddiga iyadii halkaasay ku dambeysay iminkaiyo haatanna samada waxaa tira hal nin la toosan nin la tuur nin la tuur leh wax la kala leeyahay ma jiro dhibaatana ma jirto waxma lama kala lahaa midna waan anigu u arkaa arrinta sacad muuse anigu sacad muuse waxaan u arkaa inuu kooma ku jirayba markii hore dadka malaaqaana baabay uhaystaan sacad muuse in ilbadii suuxdintu ay ku midnaydo aanay dawadii ka baxsanayn muddo fara badan ayaan anigu u arkaa qofka la suuxiyo ee la qalayo marka laga ay kusoo noqonaysa naftu sariirta waa lagu ilaaliyaa oo gaar baa laga hayaa haddii kale wuu ka dhacaya dabadeed maanta sariirka ilaalintii ayuu sacad muse u soo turtay koomadayba ku jiray inaynan sariiraha ka daaqayo ha inaynan sariiraha ka daaqayo ha inaynan ka daaqin baa loo ayaa loo arkaya waxaa jirtay beri malaha waan iska mid yarahay waxayn midan baa laygu wadaaye dhowr iyo kontonkii cisbitaalka gunuub cisbitaalka hargeysa ayaa miaan walaanahay saddex bilood kooma ku jiray baa la dhigay gaalkii waa ingiriiskii faranjigii baa yidhi ninkan maanta ma hadlay ma ma hadlay markaasuu nin ayaa la ha wuu hadlay oo muxuu yidhi halkani waa maxay buu yidhi dabeedna ninkaa hebelee beeshiga halkaa fadhiya ayaa ku yidhi waa jannadii dabeedna wuu quusay haddana koomadiiba ku kaan muse koomadi uu ka baxayaaye uu yara adduunye jecel yahaye waa jannadii ha odhanina laanu haddana koomahay ku noqonayo ya waxaan intaa ku darayaa dadkani dad wax kalala maaha meel baa loo ninka dadku haddii aanu madaxiyo mita kale lahayna dee quraantada somaad arag liider bay leedahay liider ayay leedahay liiderkaa berigaanu yaryarayn labada anteena ku arkaa wax baan dhinaca weyn labadaasaan ka jara werrg werrg werrg isku wareegeysaa haddii aan madax iyo mita la kala yeelan oon salaadiinta iyo boqorada iyo madaxda lalagu aan la adeecin oon madaxda lala socon oon la is ixtiraamin waa wareegeysigaasay noqonaysaa tana ilaahay baan ka magan galo wareegaysa mayn malaa hadalka waan idinku badiye anigu sidaa iyo waxaan kusoo gebagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aad iyo aad u mahadsan yahay xasan ismaaciil haddana waxaanu ku soo dhoweyn doonaa haddii aan la yidhaahdo oday farxaan faacuun si uu kelmadiisa ku habboon inooga yidhaahdo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta qof walbaa ku soo galo waxaa ku qosliya munaasabadan macnaheeda oo macaan badan leh tunina ku jirto haddii la kala garto brobagandada iyo runta dadku meel buu soo gaaro waxaan jeclahay anigu kolley qof ahaan farxaan faacuul guddidaa laygu magacaabo anuu belbere ku maqan ayaa tokay gartay inaan guddida ka mid noqo adna waan aqbalay waxa uun dee tulkada kaaga baahanya mar hadday intaa tahay bali taalmeeloy dhigaba dee inaan wax la qabto inkastoo hawlo badan igu soo dhaceen oon iska daalanaa haddana layga dayn waayo waayahay waxaan uun wixii la odhanayay ama ujeeddo ahay inta harsanna ciddale baa u dhaafaynaa intii kala lahaana cidda tidhi way dhammaystir anigu midun baan kelmad muhiima ayuun baan ku itaalayaa oo maxay noqonaysaa guddidaa sulaadiintu magacaadeen ee qoysaska reeraha iyo beeluhu soo dirsadeen ee marka reere la yahay reerihii aynu sulaadiin iyo qabaa'il nahay u kala naalloynu isgaranayno sacad muuse ahaan qolo waliba suldaankoodii uu guddi uu isagu gartay soo diray uu mandate soo siiyey uu golahan isugu timi horta sharciyadda reernimay jidataa guddigu waa taa waxaa u markhaatiya ugu yaraan labaatan suldaan oo sareerka ka mida iyo garaad iyo maxaanku idhaha boqor ayaa fadhiya halkan dadka dee waynu isgaranayna lashiiniin ma nihin isu sheekayn mayna reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel baynu isu garanaynaa maadeer baynu nahay dee reerku waa kan waa kaakan ku dhan marka marka ay sidaa tahay reernimadana sacad muusuhu malaa uu yari baxay reernimada aynu isu baacino reernimadu waa sidane dee si qof iska samaystay maaha doonis qof iyo doonis kooxeedna maaha dad uun guruubahoo isagu isu yeedhay oo muraad yeesho sidii xasan u sheegay habeen dunduma dhisayna maa hadda intaas midna reernimadii maaha waa wax kaloo magac kale leh oo maxaan kuu sheegaa guruub iyo dee waxbaa loo bixinayaa fara badan oo af- af soomaaliga iyo iyo luuqadaha caalamkaba ku jira laakiin marka reer laga hadlayo reer ayaa sacad masuud ma doonaynaa inaad mala reer magaalnimada ay nagu badan reer marka laga hadlayo qaanuunkiisu waa madax dhaqameed ee in anaa hebela maaha anaa reer hebelana maaha qaanuun baa ka qorma ka binaysma waxa weeye madax dhaqameed waa caaqil waa suldaan waa oday waa sida loo kala dambeeyo waa waxgaradkiisa intaasoo isku timi oo wax ku tusatay oo meel wada joogta oo muujisay ayaa reer laysku yidhaa tala reer halkaasaa la yidhaa wixii intaa ka duwan waa tala cid kale leedahay oo gaara waxaan markaa u bayaaminayaa dadka beesha sacad muuse haddii ay koomadii ka baxday xasan sheegay ama ay ahay maxaan kuu sheegaa garatay maanta istaataabatay iyo istaasino si sasahun sacad musulnimada ugu dhegin dee sacad musulnimadu wadaa loo soo mara reernimay leedahay dhaqankaasay leedahay calaamadahaasay leedahay dee ha muujiso marka halkaa la soo maraad reer tahay oo tala reer tahay oo tala reer bilaabmaysa laakiin marka la la xusbeeyo oo la baxleeyo oo la gudeeyo oo la guruubeeyo oo la intiriseeyo intaasoo luuqadood laysku daro oo la muraadeeyo dee reer ma aha waxaan halkaa ka bayaaminaya laba muran ma jiraan wax isku qaldamina ma jiraan waxa halkan ka cad oo maanta caawa halkaa xaalib ku ah oo indhihiina suhooda cayaan loo yahay reerka sacad muse baa yidhaha taladiisa halkanay taala markay halkaa taallo ay taa tahay ee sumad kale aanay lahayna cidda sacad muuse ha doonaysaa inuu jiro uu wax samaysmo uu reer noqdo ha ka soo qayb gasho cidda aan doonayna iyadaa muraad kale la ku qasmayn fasaxay naga tahay anaaba kuwa fasaxay waa laba laga bilaabo maanta annaga wixii tala lanoo dhiibo ilaa muddadaa mucayinka ahee shirku qarsoomayo waxaanu ka ballan qaadayna ka guddi ahaan inaanu si ikhlaasa oo ilaahiya oo daacada oo taalkiya garas meelayna dhigtaba xilkaa la yidhi qabta inaanu ku qabanaa baanu guddi ahaan ka ballan qaadayna afka guddi madaana qaado wabilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaan raxiim maya xubintii waa qoladii qurbajooga iyaguna martii nooca o xubintii qurbajooga waxaa ku hadli doona maadaama waktigu nagu yaro taraawiix aynu gelayno rabadaan aynu joogno si suldaanaduna hadalka inoogu soo gaagaabay hadalka xubinta qurbajooga xasan daawuud xuseen xasan bin xubinta taasiin doona
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم waxaan marka hore alinka salaamayaa guddigii soo qabanqaabistay maanta shirkan guddoomiyahooda guddoomiye ku-xigeenkooda iyo xoghayntoodaba anigoo ku hadlaya guddida loo soo diray ee qurba joogta in ay shirkan isku xidhaan abaabulaan oo ay isku soo dhoweeyaan reerka anigoo salaamaya salaadiinta iyo cuqaashaba waxaan leeyahay anigu waxa mar kasta ka go-an dadka qurba joogtaa in ay walaalahooda beesha sacad muuse shirkaasi u qarsoomo oo ku qabsoomo halkii loogu talagalay iyo waktigii loogu talagalay waxaan intaa raacinayaa in yaroo ah waktigii ingiriisku haystay dalka somalilan ayaa waxaa la yidhi wuxuu isugu yeedhay waxaa la yeelay wixii suldaan iyo caaqil joogay somalilan wuxuu ku yidhi waxaan idinku soo rogay cashuurtii madaxa oo laydka qaadiyo oo la yidhaahdo hertax dabeetana waxaa isku yimid wixii suldaan iyo caaqil oo dhan ahaa dabeetana nin la odhan jiray sul- caaqil ahaa oo aan weliba suldaan ahayn oo la odhan jiray suldaan muuse cismaan caaqil muuse cismaan ayaa wuxuu yidhi anigaa idiin hadlaya ee nin kalow iyaanu hadlin dabeetana wuxuu yidhi anigu cashuurtaa madaxa yeeli mayno mana ogolin dabeetana gabar ninka ingiriisku wuxuu yidhi dee adigunbaa iska hadlaye dadkan kale kulama socdaan de wuxuu yidhi waaye bal haddaba waxaas iyo suldaan iyo caaqilo meesha fadhiya bal dee nin ha kula hadlo fadhiisaguu ku yidhi oo wuu fadhiis suldaan iyo caaqilin hadlaba waa la waayey dabeetana wuxuu yidhi waxaan kaa jaray mushaharkii iyo gulladii aan ku siinayey wuxuu yidhi marka haddaad aniga mushaharkii iyo gulladii iga jartay anna waxaa suldaan iyo caaqil halkaa fadhiya waan ka gooye dabeetana dabeetana waxaa dhacday ninkii suldaan ninkii gabarnarkaabaa ku yidhi waar miyuudi ka gooye de wuxu uhi ballankaasa idinha qaato wuxu uhi shaqadii baan dabeetana kaa fadhiisiyey de wuxu uhi marka horeba waa anigun baa isa soo dhibayo reerkaygiiyo awrtaygiiyo xoolahaygi waaba iga baylaxsane dee waaba ku noqon doona aniga hawl baabad iga furatay markaa waxaan hadalkaa ka wadaa dadku haddaanay kala dambayn lahayn haddaanay lahayn midjo iyo madax meel lagu hagaago oo la iskugu talagalay dadku waxay noqonayaan ilaahay baa subxaanahu watacaala dadka usoo saaray kitaab iyo rasuul si looga dambeeyo ummad kastaana waxay leedahay dad caaqil iyo suldaamo u ah oo arrinkooda iyo taladooda gooya maanta halkaa waxaa fadhiya sacad muuse wixii ay salaadiin lahaayeen iyaga oo ku midaysan jir keliya meel keliya iyo wakti keliya in lagu qabto ninka intaa ka soo hor jeeda waxaan u malaynayaa inuuna ahayn inuu yahay nin aan habeen jirin jirki wuu qabsoomayaa wakhtigiisii buu ku qabsoomayaa insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaana inuu noqon doono shirkii ugu wanaagsanaa ee somalilan laga qabto asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
wuxuu u mahadsanyahay xubinta qurrajoogu waxaad ku soo hagaagay taraawiixdii hadalkii suldaanada si waktigaanu taraawiixdana u tukano salaadiinta hadalka insha allahu tacaala waxaan ku soo dhoweyn doonaa suldaan xuseen ismaaciil
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن سلام يا مركو هري كنت جاه الوعي اللي سلام تعال كان أنا كنت ورني أنا وسعد مسعودا ماذا حيا مسوه لقن أقويهن dhalinyaro mashaayikh intaba anagoo u dhammaan guddiga halkan ka magacoon waan salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu xamxamta dee naga daaya hadalkuba dhabqa haddii la xamxamileeyo salaamta islaamkaan ku salaamaya marka labaad waxaan salaamayaa inta kale kasoo qayb gashay reerka aqooyahan iyo dhalinyaro iyo saaxibu caqli badan waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وقاشة يصلى دين فلما السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تاسو انت سلامات تطلعي ان السكون منا اكبر انه كسو هدو ان كنت كامله بدوميها بدوميها كحينتا بدوميها كحينتا لبا حوحينتا حبنتا قرب جوقه ان انت ولا كسو هدلان wadal cararaya weeyaan dee kaa laga habsaami maayo maya laga halaabi maayo dantaynu isugu nimid un baynu ka wada hadlayna taa waxaa leeyahay guddiga halkan aan ku dooranay waxaan ugu diray shaqo shaqadii gunaanadkeedii baanu caawa isugu nimid gunaanadka oo ah guddida dee sidii dowladeed baa loo soo dhiso mudday soo dhisayeen waxay usoo sameeyeen guddoomiye waxay usoo sameeyeen guddoomiye ku-xigeen waxay kusoo waxay usoo sameeyeen guddoomiye ku-xigeen labaad waxay usoo sameeyeen xoghayn waxay usoo sameeyeen dee sidii dowladda loo dhisi jiray wax minaheedoo kale usoo dhiseen waa idinka guddoon horta dhiskaa soo dhisteen ka labaadan idinka guddoonnay waxa weeyaan koodkaa soo furteenna waa idinka guddoonnay taasu waa intii guddiga ta kale waxaa laigu yidhi anu ma nin weyn baan ahoo dee nin weyn baan ahay wax yar baa iga weyn baan umaleya intan meesha fadhida lixdan sannadood ka hor ayaa sacad muse shil ugu dambaysaa laigu yidhi si lixdan sannadood ka hor lixdankaa sanadood taladaasu kusoo dhaqmaya lixdanka sanadood jirta lalakastaa timaado waxaa laynaga rabaa guddi iyo aqoon-yahan iyo cuqaal iyo salaadiin iyo mushaayikh waxaa laynaga rabaa lixdanka lixdankoodii tala aynugu haynaa inay halkaa ka soo baxda insha allah bilah kariim waxay la magacaabay goobta waa la magacaabay maalinta la qabanayo waa la magacaabay xilliga uu qarsoomayo waa isla soo qabanoo dee waxba isu sheegi mayno intuba waa halkeedii intuba waa halkeedii oo insha allahu bismillahi kariim sidaasay inoogu qabsoomi doontaa waxaan leeyahay dibad iyo gudaba waxaanu ugu baaqaynaa dadka ree sacad muuse ee dibad iyo gudaba jooga ankoolkaa halkaa lambarkiisa laga sheegay ee dhiibshiil dibad iyo guduba in lagu soo shubo wixii shirkaa lagu qabanayo ee bajad ahaa ayaa laydinka rabaa sidaasaan idin ogeysiinayna taasuna waa kii ankoodka ta kale ma afar iyo toban suldaan baa halkaa fadhiyo toban mise saddex iyo toban afar iyo toban baa fadhiya soo maaha intay naga maqan macdiradeeda waa sheegay lix iyo toban halkaa ma fadhiya waxay ila tahay waxay indha arka waxay ilka waxay indha arkayaan bay ilka gooyaan dibad iyo gudaba sacad muuse waxaan uu sheegaynaa jooga shaashadaha wax laga daawadaa inta fidmada wada iyo intriyeelka dantiisa wada shaashadeedu ka arki doontaa salaam calaykum ta kale waxaan ku darayaa taasi digtooni bay keenaysaa shaashada dee ka tirtada tolkii dhanku ugu badan yahay waa arki doontaan cidda waxwada hagaag iyo cidda waxqaloocinaysan shaashadaa ka arki doontaan ta kale waxaan leeyahay shirku siyaasad waa ka mamnuuc shirku siyaasad waa ka mamnuuc waa daqan waa lagu tashanayaa ka tagooga ku jira iyo ka maanta jooga ee yar iyo ka dhalan doona intuba waxay ku dhaqmaan baa laga soo saarayaa siyaasad uma baahna shirkaasyo uma baahnin siyaasad baan leehay haddaanu tashanana sacad muse haddaanu nahay somalilan waa wadan baanu leenahay dadka reer somalilan iyo dalka reer somalilan iyo jaarka reer somalilan waa wadan baanu leenahay waxaanu ku tashanaynaa danta dalkaanu ku tashanaynaa sidaanu u wanaajin lahayn annaga gudaha iyaguna wanaagsan leh ta kale waxaa leedahay hadal waa kun iyo kow kowdaa muftiya kunkuna waa araar iyo wax aynkaas inkastoo ararlaantaba aanu hagaaginayn hadalka ka raali ahaado kale dee wixii aan mursida inoogu jirin shirku ha ka raali ahaado ta kale waxaan leeyahay allahuma salli calaa maxamed sacad muuse inta maqan ee shirkaa ka maqan waanu tegaynaa nina kama maarano sheekh kama maarano kama maarano caqilka naga maqan waxaan leenahay kama maarano dhalinyaro waxaan leenahay kama maarano haween waxaan leenahay shirka sacad muuse halkuu yahay iyo meel badan bay isugu tagaan waa arkaysaan ku soo fayla shirka waa idin baahannahay ta kale aan leeyahay waxa weeye caqligina waa ku dhan yahay uqaashina waa ku dhan tahay heerkii halkaasuu ku dhan yahay waxaanu idinku daaqaynaa midnimo saacad muuse allaahu akbar allaahu akbar midnimo aanu idinku daaqaynaa midnimada ka soo qayb gala ha ka halina tafkii ninka ka halaya sacad muuse dee sacad muuse maaha ninka khalkhal gelinaya sacad muuse maaha ninka xumaynaya sacad muuse maaha ku soo faynaya ku soo fayna walaalayaal silka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ورحمة الله وبركاته وعن هذا كلمة تسين دونا سلطان حسين أو موسى
kolka hore salaadiinta kolka hore salaadiinta iyo boqorada iyo guddida meesha iskuma timiday iyo dad baxda saxaafadda ah iyo dhallinyarada kulligiinba salaanta islaamka idinku salaamanaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kolka labaad in badan baa lasoo hadlay arrimahana intoodii bareed waa la wada sheegay waxaa la yidhi hadal saddex midna lama qaataa la yidhi hadal dabadii iyo hayaan dabadii iyo hilba dabadood midna lama qaataa la yidhi hadalka dabadiisu waa waxay wixii mutidii baa laga soo hadlay ayaa loo jeedaa hayaanka dabadiisuna kolka reerka ogtaad reeruhu guuraan baa deedna sagalkii iyo wixii oo la mariyey unbuu reerka kale guuraa uu ku dagaa hilbahana kii oo la boosbooshada wixii u wanaagsanaan baa laysugu soo hadaa saddexda lama qaataa la yidhi wixii murtid ahaa horta waa la wada yidhi laakiin murtidu waxa weeye sacad muse wuxuu ku heshiiyey inuu shiro ayaa lagu heshiiyey kolka ummaddu haddaba ina wax shirto la doonayo waa in horta sees laga soo qaado seeskaasi muxuu noqonayaa in dhaqanka odayaasha iyo salaadiinta iyo meesha isku timaado guddi la sameeyo oo guddi meesha iskugu timaado oo guddidaa la deedna la tusmaysto oo deedna tusmada intaan ka dhignaado intaa lagu heshiiyo iyaa la doon in la sameeyo in in iyaduuna ismagcawdayna tidaa anigaa guddiya oo iyaduuna ay saa isku magcawdaa meesha kuma jirin waxalle waxaa kaloo dhan arrimaha heshiis baa lagu ahaa waxaa heshiis lagu ahaa muddada la qabanayo muddaa heshiis baa lagu ahaa meeshay ka dhacaysana heshiis baa lagu ahaa inaan siyaasad lagu darina heshiis baa lagu ahaa intaaba waxa qunahee laysku haystay qarinka guddida ayuu hay guddidiina waa halkan maanta laga sheegay guddidii salaadiinta iyo cuqaasha soo saareen baa meesha joogta caawa arrinkii ugu dambeeyey xilwareejintaha inay hawshooda qabsadaanna iminkaa halkan caawa loo sheegay halkan in laga caddeeyey waxa iyagii iyo annagubana aan sheegnay ciddii ku u baahan ee kale ee ka mid ahee ku soo biiraysa ee danta sacad muse ka talinaysaana inay ku soo biirto ciddii wanaag ka talinaysaana inay ku soo biirto lagama lehe oy timaado sida lagu hadlay baa lagu dhameeyey waxaan doonaynaa haddaba ninkii wanaag u jeedaa inuu ka soo qayb galo ciddii oo feerjeexa la iska daayo oo faraca tafaarida tafaraariqa reerka laga daayo ayaan anaguna sidaasaan ku talano adkaynaynaa waxaa kaloon ku adkaynaynaa akoodkaa la sheegay ee halkaa laga sheegay ee ay dhamadii iyo guddidu ay ka sheegeen haddaan magaca salaadiinta nahay odayaasha dhaqanka nahay in arrinkaa la ajiibo reerka ballankiisa iyo shirkiisu halkaa weeyaan in sidaa iyadana wixiina maqlaya dibad iyo dalka gudihiisuba akoodkaa lasoo eegto oo halkaasi yaa lagu dhegahe lasoo eegta ayaan iyadana idiin sheegaynaa waxaa laga hadlayaa waa danta reerka kolka midgaan waxaa la yidhi midgaantii gudaheega nuurta ayaa ta kalena kolka danta sacad muse hagaaga ta somaliland iyo tajaarka iyo ta kalaba wayna hagaageen waxaan kii sheegaynaa walaalahayow shirku halkaasaa u ballanahe murtidu wixii ka maqanee dan sacad muuse iyo dan islaamnimo iyo dan wanaaga wadaa halkaa ha ku soo biiro wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومعسية صدح حسين وموسى وحن هذا نكسور دوين دونا كلمة ساعتين الله قدره سلطان حيس بره سو كلمة تقوى أبوها كنوية سلطان حيس توضي
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وما بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته salaantii islaamka tii ugu qaalisanayd ayaynu idinku salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaadiinta ogaasha indheergaradka jaamiciyiinta aqoon-yahanka inta meesha joogto o dhanba waxaan leeyahay waa bil rabadaana ilaahay dembigeenna ha dhaaf shirkeennana si aynu ku talana aynu go-aansanay si ilaahay yeelo oo midhyalkiisa aynu u calfanona allah inoo yeelo intaa dabeed waxaan leeyahay beelaha somalilan waxaan u dirnaa salaan wanaagsan oo walaaltinimo ah oo jaarnimo ah oo ehelnimo ah waxaanu leeyahay noogu soo duceeya idinkuna islaaminimada iyo jaarnimada iyo magaca aynu wada leenahay waa mid hoggaankiisu yahay mid diinta islaamka iyo jaarka iyo calanka tawxiid ku qoran yahayba aynugu gargaari doonno haddii ilaahay dhah intaa dabadeed intaa dabadeed intaa dabadeed ninbaa waxaa la yidhi reerkiisii garab maray dabeetana waa la yidhi helabeelow dee reerkii waa kana soo bayd wuu ihi reerka waan arkayaaye waa ogaan garab mar reerka waan arkayaaye waa ogaan garab mar buu ninka sacad muuse ka dhashay wuu arkayaa talada reerkooda halkay taal wuu arkayaa naqwihii iyo dadkii uu doortay ee caleenta lagu daadiyey ee caanaha lagu shubay ee ilaahay ilaahay sanada ka soo doortay dadkoodina aqbaleen waa kuwa halkaa fadhiya miyaa la noqon karaa suldaan ninaan ilaahay ka dhiga mooye nin kale ma noqdo nimaan ilaahay dooran maahe xaba lama doorto kuwii ilaahay doortay waa kuwa marka waxaad ku soo gaadisaa reerka waan arkayaae waa ogaan garab mar ninka intaa arkaya ee iska diida ee meel kala maraya waa nin dacankaas waa nin waane iyo waciid iyo waxba toonaanay mara sudaanseeno dad ku dhaaratay in aynu u baahannahay sagaal boqol oo goor holaynu u yeedhnay oo aynu u baahanay imikana kama maarmayno wuxuuse hadalka ururkiisii garashadii sacad muuse musheekhdiisii mustambeedkiisii suldaankiisii caaqilkiisay halkaasay isugu yimaadeen kursiga aynu fadhino go-aan baynu ku gaadhnay guddidaasaynu doorannay guddidii baa habdhaqankii a u shaqayn lahayd soo dooratay oo inoo soo muujisay guddoomiyaheedii iyo guddoomiye ku-xumeenkeedii iyo kii saddexaad ood ku dalbanaysa hawshii ay u igmaday sacad muuse waxqabadkeedii in markhaati looga noqdo horma wax kale aynuunay meesha waawey waxqabadkii umaynu markhaati uga nahay aynu sacad muuse saasaanu u sheegaya tii sacad muuse doortay waa taa tii shaqaynaysay wataa wax la isku khilaafsanyayna ma jiro ninka naga maqanowna wallaahi billaahi tallaahi ilaahay dartii baanu taaganay ilaahay dartii baanu u soonnay ilaahay dartii baanu u joognay inaanad mahadinayn kana diidow ee sacabmusanimada diidow ee xaqa diidow ee wanaagga diidow wallahi inaad ilaahay mahadinayn wallahi inaad ilaahay mahadinayn oonad ummadaada mahadinayn oo ninka wax xumeeyaa waa shaydaan war waxaan leenahay ilmaariya dhulkaba geed malkaabaa tuhray ka cabanayay dhulkaba geed malkaabaa jiriya lama garaacaan dhulkaba dhulkaba geed malkaa baa jiriya lama garaacaan war lama garaacan kabaan leeya wax nagaa kidhiyana talkii soo raaca war noo kaale war noo kaale war kaale war kaale wax nala qabsada xigto xal looma waayo soomaalidu tidhahdaa xigto xal looma waayo ilmaada riyaal kaale oo kaaleya shaqaysta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim nabadsukuweyna waxaan haddana kelmadda kusoo dhaweyn doonaa suldaan mawliid cali cali tafadal ibrahim
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم waa baryara isdhegaysano بسم الله الرحمن الرحيم آه، waa bal yar isdhegaysano ilaahayna ha laga yaabo salaadiinta aqoon-yahanka waxgaradka odayaasha qurba joogga guddida beesha sacad muse qabanqaabada dhammaantiin waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan umalaynayaa hadal anunbaa hadhe looma hadlo hadalka nuxurkiisii waa la sheegay waxaa goobtan caawa la ysugu yimid wax cusub oo maanta aynu isu sheegayna maaha waxaa goobtan caawa la isugu yimid waa dan sacad muuse waa aayaka tashigii sacad muuse sidii loo dhaqaajin lahaa waa guddigii qabanqaabada beesha sacad muuse waa salaadiintii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii beesha sacad muuse waxaanu caawa goobtan isugu nimid nu halkan ummadda sacad muuse dibad iyo guda meel kastay joogaanba halkan looga iclaaminaya nuxurkeedi waa la sheegay waa qaabkii guddigaa qabanqaabada dhaqaalihii ninkii sacad muuse danaynaya horumarkiisa iyo shirkiisa iyo waxwada qabsigiisa inuu dhaqaalaha ku soo shubo guddiga qabanqaabada ee beesha sacad muuse nuxurka meesha loo yimid waa kaa weeye waxa weeye in badan baa la soo jiitamay waxa weeye halkaas salaadiintii sacad muuse nin xanuunsanayo iyo nin hawl ku maqan mooyaane halkaasay ku dhan yihiin odayaashii iyo waxgaradkii beesha sacad muuse halkaasay ku dhan yihiin waxa weeye guddiga halkaa caawa goobta fadhidaa ma jirto warshad sacad muuse samayso dee meedhi sacad muuse dee kusoo qorta dadka kismooyin baa lagu yimaadaa isugu yimaado sacad muusenimada nin waliba meel buu ka soo galaa haddii intoo laysurursto la yidhaha sacad muuse ama sacad meel laga garaacada salaadu xormi mayso nin waliba sacad muusenimada meel buu ka soo galaa faamaleerka lagama soo galo albaab buu leeyahy sacad muuse laga soo galo albaabkaasina atirsiin weeye waxa weeye guddiga halkaa fadhidaa tusmay ku timid nin walba suldaankiisi baa keenay reerkii aan suldaan lahayn caaqilkiisibaa keenay warba been baa kelmadaas waxa weeye ragga inaga ciyaar gudana waxaan leena walaalayaal sheekh iyo shariifba ku soo dhawaado sacad muuse imaansada sacad muusenimada ha la imaansada walaad nin baa odhan jiray waa calan waqooyo calaso waa ciidaadiyo calaso waxaan leenahay waa caadir waxa weeyaan sacad muuse ninkii danaynaya eedu sacad muuse horumarkiisa iyo aayakatashigiisa iyo waxwadaqabsigiisa iyo ismaqalkiisa ninkii danaynaya halkanaa laga unkay taladii ha ku soo biiro ninkii dhaqaalahayaana akoobtaa ha ku soo shubo waxa weeyaan looma baahna anaa anaa maanta ma taagna maxaa inoo dana weyn maxayna yeelaa nin walba fikirkiisa inuu keenaa loo baahan yahay in si saliima loo tashadaa loo baahan yahay reere in la tusmeeyo raa sacad muuse kamidana la tusmeeya qorshaha inooguma jirto lagumana heshiin reer weli baynu ka soo qayb gal wey ilaa kaw yar ilaa kaw badan taladeenu waa sii xajar aswadka weeyaan anaa anaa ma jirto wax la maroorsanayaana ma jirto wax la afbuubayaana ma jirto waxa nagu wallaahaya oo nagu bilaahaya oo nagu tallaahaya inaan naa siyaasad shaqo kulahayn oo naan nin u shaqaynayna aanay jirin dadka waxa suuqa la geliyaa hebel ba u shaqaynaya qaybina hebel ba u shaqaynaysa war anagu hebel iyo hebel midna uma shaqaynayna salafii sacad muuse aanu raadinayna hala yimaadsadaan aan leenahay dadka oo dadka tahawareerka ha laga daayo inta lagu dhibiyo tahawareerka markaa nin ka hadla sacad muuse dee waa ka tegi sacad muuse soo kamaa tegin markaa nin ka hadla markaa laba nin ka hadlay midna qaatay midna ka tegay sacad muuse ma baabiyo sacad muuse siyaasad maanta inuu ku hirdamo ma baahna inuu aayihiisa ka tashado xeer samaystuu wax isku ogaado oo ummadda somalilan siduu ula noolaanayo waxa ka maqana uu doonanayo inuu ka wada tashadaan anaga taladeeda meesha ku hayno kuma hayno siyaasa warkaa ma kuna hayno ilaahayna naguma oga ummadiisuna naguma ogaado inaanu cid gaara u shaqayno inaanu cid ka eexano waxaanu leenahay sacad musow in badan baa la kala maqnaa somalilan ba in badan baynu ka shaqaynayno dee dhisayna inaguna imika gudaheedna gaa dhisno somalilantaba in badan baynu dhisaynay inana gudahayna aan dhisno oo de inana taanaan ku darra talada oynu reer nogono wilaa somalilan iyo xukuumaddana waxaan u sheegaynaa inaanaan ku maqnayne inaan uu maqan nahay marka qaar baa waxaa ka maqan mucaarado meesha lagu samaynaya shir mucaaradeedna meesha kuma qabanayna shir dhaqan baanu ku qabanaynaa ayaha ayagaanu kaga tashanaynaay somalilanna saa hawlo socoto ninkii saaxiibala caqli ah iyo kii aqoon-yahana iyo kii maal haya maanta sacad muse wuxuu u baahan yahay hiil iyo hooba in laisgarab ninkii arrin hayaana arrinka kusoo dara saaxibalcaqli ninkii maal haya maalka ku kordhiyo ninkii aqoon-yahani wuxuu soo bartay saladeeda kusoo kordhiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan idin salaamayaa shirka gebidiisa saxaafadana markii hore ka- aan aan salaanta ka reebana waa idin salaamaya baa saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu talabaad waxaan raacinaya dhaarkaa u dhaartay sidaan mawlid waxaa igu walaahaya oo igu bilaahaya oo igu tallaahaya inaan aan ku shaqaynaynin siyaasad goorteediina aanay ahayn waktigeeda haddaas bismillahi raxmaan raxiim shirkeeni caawaynu lahayn halkan aynu isugu nimi xafladeeni qabanqaabada shirweynaha beesha sacad muuse hoodaale wuu inoo soo gabagaboobayaa ereyga ugu dambeeya waxay noogu soo xiri doonaa sultaan saal cusmaan sidaa iyo guul iyo gobonnimo insha allahu الله tacaala الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان هذا عاودا ولا قهد لي ضرب بلا قوة هلا نبقى ليني يا ترى مرمى مشيتنا وحوين واشتها تعال متى وانا اختارنا عند هاتين وين وحلا قهد لي إيه كنت عايش أنا بدمو وفي كل سنة ونان كلا هذا ونان كلا أيين هو كذا ونان كنت عايش أنا inuu sideeda kii la aqblo u noqdo kii somalilan danteeda iyo danta beelada soomaaliyeed iyo caalamka o dhan kii anfacay fikirna kana ilahay eenaynu baryayna hadalkana kiisa badankiisa gaaban waa waa isku mid khayru kahay maaqalla wadalaba la waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu shirkeena wuu inoo xidhan yahay waana mahadsantihiin